إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada wararka ugu dooran ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlgalo ka fuliyey gobolada baay shabeellaha dhexe iyo gedo xiisada hor leh ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed iyadoo weerar khasaare dhaliyey lala beegsaday maleeshiyaadka liyo booliis xoolo dhaqatada dhulka n f d ay gumaysato kenya ayaa wajahaya xaalado adag tobannaan ruux oo ay ku jiraan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa lagu xiray dalkaasi kadib bannaanbaxyo ka dhacay waddanka dad ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada waqooyi ee uu ka aramiyo maamulka la baxay somalilan mid ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa tilmaamay inaanan dowladnimo ahayn in marba dhinac loo ordo oo la isku dayo in masar ila tariyey etoobiya mid mid loo raaligeliyo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay qaybta koowaad tixano ay u bixisay hanti baylah ah oo la kala buubayo kaasi oo diiradda lagu saarayo taariikhda shidaalka laguna soo gudbiyey arrimo kale oo muhiim ah toban qof ayaa ku dhaawacmay weerar toogasho ah oo ka dhacday magaalada new york آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkaas oo faahfaahsan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlgalo ka fuliyey gobolada baay shabeellaha dhexe iyo gedo haashim ayaa ka warramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey askarta ah dowladda federaalk ah oo ay ka fuliyeen gobolada shabeellada dhexe gedo iyo baay haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka shabeellada dhexe rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay qarax kula beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka tuulada cali waraabaale oo hoos tagta magaalada jowhar waxaana qaraxaas askarta dowladda federaalka ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamadii qarax lala egtay ayaa halkaa ku sidoo kale waxaa jira tiro kale oo dhaawac ah dhanka gobolka gadana xala rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday guri magaalada baardheere ay ka deganaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka waxaana jira khasaare kala duwan oo askarta soo gaaray walow aan la cayimin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay dhanka gobolka bayna qarax kale oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay la beegsadeen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ka dhacay xaafadda ah buulo jamaaco ee magaalada baydhabo qaraxa ayaa waxaa si gaara loola eegtay gaari cabdibilo ah oo ay askar saaraayeen waxaana jira khasaare kala duwan oo soo gaaray xiisada hor leh ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed iyadoo weerar khasaare dhaliyey lala beegsaday maleeshiyaadka liyo booliis farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya dowladda xabashida etoobiya ayaa ciidamo hor leh soo dhoobtay tuulooyin hoos yimaada deegaanka dacawaley ee dhulka soomaali galbeed oo ay gumaysato labada dhinac ee iska soo horjeeda ayaa wada hub uruursi iyo dhaqdhaqaaqyo militari iyadoo laga baqdin qabo in dagaallo ay ka dhacaan gobolkaasi dadka deegaanka ee hubaysan ayaa waxa ay weerar ku qaadeen askar ka tirsan maleeshiyaadka liyu boolis oo ku sugnaa ababar axmed oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed weerar culus ayaa maleeshiyaadka ku qabsaday deegaankaas kadib markii ay weerar rogaal celis ah kala kulmeen dadka deegaanka waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare xooggan iyadoo weli aanan la helin xaddiga uu gaarsiisan yahay khasaarahaasi waxgaradka iyo odayaasha soomaaliyeed ayaa dhacdooyinka ka socda gobolkaas waxay ku eedeeyeen maamulka ka arrimiya deegaanadaasi iyagoo sheegay in maamulkaasi laynta ay ku hayaan bulshada ku dhaqan mandiqadda u sababeeyaan ereybixinno ay ka midka yihiin argagixiso taa oo ay ku doonayaan bay yidhaahdeen banaysiga daadinta dhiigga muslimiinta dagaalkan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii u dambeeyey ciidamada ay soo carbisatay xabashida etoobiya ee liyubolis ay halkaasi ka wadeen xasuuq isirsifayn ah xoolo dhaqatada dhulka n f d a ay gumaysato kenya ayaa wajahaya xaalado adag sida warkaani uu kusoo gudbinayo cabdalla mukhtaar dadkan oo ah xoolo dhaqato ku sugan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ay wajahayaan xaalado adag oo ku haysata mandiqadaas waxa ay sheegeen in tan iyo gumaystihii ingiriiska ay wajahayaan gumaysi iyo sidii uu khayraadka uga boobi lahaa gobolka sidoo kale waxa ay tilmaameen in hadda ay wajahayaan caqabado kala duwan aysanna jirin cid wax uga qabatay haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka xoolodhaqatada ah oo la hadlay saxaafadda waxayna ka warramayaan waxyaabaha ay tabanayaan mustacmarka waddanka markuu imaaday boqol iyo labaatan sano horteed wuxuu ku mashquulay meelaha uu faa'iido ka heli lahaa marka dhulka roobka badan leh oo maaragtay kheyraadkiisuu badan yahay khayraadka haddii midda la soo saaraya mahe laakiin middii markaa u muuqatay oo carada iyo wax kastoo dhanba ee qaxwi iyo shah ay ka soo saaran karaan ayay ku mashquuleen berigii hore oo naga reebtayba in horumar la keeno waddanka anaga xoolaha iyo xoolo dhaqatada waxaad mooddaa in aan mataqaanaa ee la siinin muhiimad iyo ahmiyad weyn dhulka soomaaliyeed ee n f d kuna hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa bulshada soomaaliyeed la daalaadhacaya gumaysi iyo dhaqaala darritii ugu xumeed abid bulshada ugu badan ee wajahaya dhibaatooyinka dowladda kenya waxaa kaalinta koowaad kaga jira xoola dhaqatada kuwaas oo xukuumadda nairobi geeddheer iyo mid gaawanba u fuulaysa sidii ay u xaalufin lahayd xoolaha soomaalida ee dega dhulka uu gacanteeda ku jiro tobanaan ruux oo ay ku jiraan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa lagu xiray dalkaasi kadib banaanbaxyo ka dhacay waddanka cali aadan ayaa ka waramaya waxaa dalka kenya ka socda dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan dad ka soo horjeeda xukuumadda kenya kuna eedeeyey inay indhaha ka daawanayso howlgallada afduubka ah ee kusoo badanaya dalkaas waayihii ugu dambeeyey sida ay tilmaameen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ciidamada booliska kenya ayaa xabsiga u taxaabay tobanaan ruux oo kenyaati ah oo ay ku jiraan mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda ugu yaraan konton iyo saddex ruux ayaa laga qabtay guud ahaan dalka kenya maalmihii lasoo dhaafay waxaana ku jiro xildhibaan lagu magacaabo okeya umtatah iyo reuben kagame oo horey isugu soo sharaxay xilka madaxtinimada dalka kenya booliska dalka kenya ayaa diiday inay tafaasiil rasmi ah ka bixiyaan dadka ay xabsiyada u taxaabeen waxay kusoo aadaysaa iyadoo dhowaan madaxweynaha dalka kenya uu qiray in afduubka dalka kusoo badanaya ay ka hortegi doonaan halka horaan wararka la xiriira afduubka uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa marin habaabin ah dad ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada waqooyi ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan cabduqaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahinta warkaasi eegaya shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka hargeysa iyo berbera ee uu ka arrimiyo maamulka la magacbaxay somalilan isagoona geystay khasaare kala duwan ugu yaraan saddex ruux oo isku qoys ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilkan halka ay ku dhaawacmeen laba kale gaariga shilka galay oo ahaa nooca loo yaqaano noohada ayaa waxaa saarnaa dad isku qoys ah waxaana shilkan uu ka mid yahay shilal badan oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacay gobollada waqooyi ee somalilan tirakoobka shilalka gaadiidka ee sanadkii u dambeeyey ayaa noqday todoba kun toban iyo sideed shil sida uu xaqiijiyey ibraahim cabdi xaaji oo ah taliyaha booliiska somalilan sargaalkan ayaa sidoo kale shaaciyey in ay shilalkaasi ay ku dhinteen dad gaaraya boqol siddeetan iyo siddeed qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen afar kun afar boqol konton iyo afar qof waxaana waayihii u dambeeyey soo badanayay shilalka gaadiidka iyadoona shilalkan ay sabab u tahay darawallada oo isticmaalo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan taas oo sababta in uu gaariga iyo wixii saarnaaba ay halis galaan mid ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa tilmaamay in aanay dowladnimo ahayn in marba dhinac loo ordo oo la isku dayo in masar eleteriya iyo etoobiya mid mid loo raaligeliyo daahir amiin jiisu oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa arrintan ku eedeeyey dowladda federaalk oo ah in ay dowladnimo ahayn in qoloba gooni loo qanciyo oo ah in marba dhinac loo ordo la isku dayo oo ka mid ah dowladaha masar eleteriya iyo etoobiya wuxuu sheegay in etoobiya iyo guud ahaan ciidamada shisheeye ee jooga soomaaliya gaar ahaan kuwa ka socda dalaalka xuduud beenaad kale leh soomaaliya dana u gaar ah ka leeyihiin soomaaliya waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya annaga dowlad aan necabnahay si gaar aanu necabnahay oo aan dirisnahay xaduud aan nahay male dowladaha diriska oo dhan in laga reebo dadka aan diriska ahayn lagu soo daro sababtoo ah dowladaha diriska aan nahay danan badan ay leeyihin ciidankoodii a badda qaar aan amisom ahayn admisn ahayn ayaa soo tillaabaya waxaan ogahay hadda etoobiya keliya leedayna ma aha dhibka jiraa etoobiya oo keliya dowladaha diriska ah dowladaha diriska oo dhan in laga joojiyo ayaan qabaa anigu laakiin annaga inaan aadno masar aan dhahan raalli ahaa oo heshiiskaas waa naga fakaday eltrea aan tagno on dhahan raalli ahaa oo heshiiska waa naga tagay etoobiya aan dhahno war raalli ahaada qayladii yeerayso annagaa soo xalinayna markaa kadib aan bad ku siinayna waxaas dowladnimo ma ah waa fulinimo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay qaybta koowaad tixane ay u bixisay antibeylah ah oo la kala boobayo kaasoo diiradda lagu saaray taariikhda shidaalka laguna soo gudbiyey arrimo kale oo muhiim ah warbixintani waxaa inoogu diyaariyey farxaan cali cabdulaahi xalqadan oo la baahiyey xalay fiidkii ayaa waxaa diiradda lagu saaray taariikhda shidaalka iyo dhibaatooyinka dalalka qaar ka soo gaaray qodista shidaalka taxanaha waxaa ugu horrayn lagu qeexay batrool waxaana lagu tilmaamay inuu yahay erey caam ah oo loogu yeero isugeynta maadooyin ay ugu muhiimsan yihiin hydrogen iyo carbon oo hydrocarbonis la isku yidhaahdo ayna ka dhambalmaan waxyaabo ay ka mid yihiin maadooyinka dareeraha iyo gaaska qeexitaanno iyo sharaxaad dheer kadib muuqaalka waxaa lagu sheegay in maadada batroolku asal ahaan ay ahayd noolayaasha badda gunteeda ku nool oo ay dhirtu ka mid tahay kuwaasoo dhintay kadibna ay ka saramartay ciid badan sidaasna ku asmay marka la eego soo saaristiisa waxaa ugu horreeyey baabiliyiintii ciraaq maamulayay sida laga xigtay aqoon-yahan maxamuud ugaas waxa loo yaqaano ama loogu yeero xilligan crude oil oo haddii af soomaali loo bedelo saliidda cayrin noqota ama laga dhigay waxaa la sheegaa xadaaradii ugu horeysay isticmaasha in ay ahayd xadaaradii baabiliyiinta oo ugu yaraan laba fatradood oo taariikhda bini aadamka ka mida la yiraahdo waxay ka jiri jirtay dhulka taariikh ahaan mesobotemiya lagu magacaabo ama loo yaqaano crude oilkan ama saliidan cayriinu waxay si dabiici ah dhulka uga soo kormaraysay oo uga soo burqanaysay meelo gooni ah oo xaqiiqatan tira ahaan koobnaa dhulkan labada webi u dhexeeya oo hadda ciraaq la yidhaahdana maaragtay intooda badan ku koobnaa ugu yaraan dhowr qarni kadib waxay isla xadaaradaasi maaragtay ku guulaysatay inay xoogaa waxun horumar ah ka gaarto adeegsiga saliidda cayriin ama wixii lagu magacaabayay saliiddii dhagaxa ayagoo la fahmay in maaragtay haddii xoogaa horumarina lagu sameeyo loo adeegsan karo waxyaabaha iftiiminta guryaha iyo wadooyinka ay ka mid yihiin taariikh ay ku tilmaamaan hadda saddex kun oo sano b c in la fahmay ama ay xadaaradaasi ahayd ciddii ugu horreysay oo adeegsatay batroliyamka ama waxa loo yaqaano crude oilka inkastoo isticmaalka shidaalku uu jiray malaayiin sano ka hor haddana wuxuu korukacaan hore loo arag sameeyey wixii ka dambeeyey bartamihii qarnigii sagaal iyo tobanaad ee milaadiyada xilligaas oo lasoo kordhiyey qalab iyo qaabab fudud oo lagu sifayn karo batroolka sidaasi waxaa lagu yidhi xalqada koowaad ee taxanaha shidaalka waddamada ugu horreeya ee hodanka ku ah waxaa ka mid ah dhulka xarameynka oo laga helay kun sagaal boqol saddex iyo labaatankii waxaana xigay in dowladaha khaliijka sida qatar al kuweyt al baxrayn iyo imaaraadka carabta ay iyaguna si xiriir ah u qotaan ceelal shidaal dalal badan oo caalamka ka mid ah waxay shidaal baarista ka eegeen hal dhinac oo keliya kamana hortegin saamayntiisa dhaktar xasan cabdi sheekh aadan ayaana ka warramay waxyeelada caafimaad ee lasoo gudboonaata dadka ku nool cariga shidaalka laga qodayo horta meelaha wax laga qodaya shidaalka inta badan waxaa ka soo baxa hawooyin ama neefo ama gaas aad iyo aad u halis badan sida carbon monoxideka nitrogen oxideka hydrogen sulfideka in meelahaas shidaalada laga qodo ee hawooyinkaasi ka soo baxaan laga qaado cudurka kansarka ah sidoo kale waxaa leedaha si gaar ee xanuunada inta badan ka dhaca habdhiska neefmareenka ka bilow sanka ilaa sanbabada gaarsii cuduradan loo yaqaano dermatologiga ama cudurada maqaarka ku dhaca aad baa loo dareemayaa qofka jirkiisa waa isbedelayaa waxaa laga inuu sidii barasoo kale u noqdaa laga yaabaa sidoo kale meelahaas inta badan waxaa ka dhaca waxaan la yidhaahdo wadna istaagga qofka hal mar buu jiidayaa hawadaas dhag wadnaha istaagaya waxaa la yidhahdaa oo ugu sii daran oo saameyn dheerna sii reebta oo muddo joogto noqota dhanka taranka bini'aadanka aad bay haweenka eeriyadaas ku nool ay u waxyeeleeyaan waxaa la arkay inay ka dhashaan carruur aan dhismahooda ama maaragtay kombalid aysan ahayn dhammaystirnayn
hadalka dhakhtar xanafi kadib wuxuu muuqaalku soo bandhigay dadyow cudurro kala duwan ka dhaxlay shidaalka dalalkooda laga qoday waxaana ka mid ah suudaan يعني قبل البترول منطقة ناعمة وبهيمة زايدة ونساء
shidaalka ka hor deegaanka wuxuu ahaa meel barwaaqo ah oo uu xooluhu ku badan yihiin haweenkuna aad u dhalaan laakiin shidaalka markii la helay kadib dhibaatooyin ba'an ayaa qabsaday xoolaha iyo haweenka deegaankuna aad ayuu isku beddelay si loo yareeyo saamaynta shidaalka waxay xilligan dowlado badan ku fakarayaan inay la yimaadaan waxyaabo looga maarmi karo shidaalka ama ugu yaraan lagu yarayn karo ku tiirsanaantiisa si looga gaashaanto dhibaatooyinka caafimaad hase ahaatee taama muuqato isku soo wada duuba taxanaha batroolka soomaaliya oo lagu magacdaray hanti baylah ah oo la kala boobayo ayaa waxay xalqadiisa koowaad u muuqataa mid loogu talagalay in daawadayaasha iyo dhegaystayaasha la siiyo marka hore macluumaad cilmi ah iyo aragti guud oo ku saabsan shidaalka si xogahan ay u sii sahlaan la jaanqaadidda iyo fahamka xalaqaadka soo socda oo ay ku jiraan kuwaasi toos ah soomaaliya uga warramaya sidaba laga dheehan karo magaca taxanaha warkan waxaad kala socotaan warbaahinta tan alfurqaan ugu dambeyntii toban qof ayaa ku dhaawacmay weerar toogashaha oo ka dhacday magaalada new york wararkii naga soo gaaraya dalka maraykanka ayaa tibaaxaya in nin hubaysan uu rasaas ku furay dad ku caweynayay baar ku yaala duleedka magaalada new york warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in toban qof ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday barxadda baar lagu caweeyo oo ku yaala magaalada kuweys oo ka tirsan dalka new york wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in ninka weerarka geystay uu beegsaday goobta lagu caweeyo wax yar ka hor siqdii dhexe ee xilliga maraykanka waxaana dadka ku dhaawacmay weerarkaasi loo gudbiyey tiro isbitaallo ah oo ku dhow halka uu falku ka dhacay booliiska deegaanka ayaa sheegay in dhaawacyadu aysan ahayn kuwo halis ah iyagoo aan wax faahfaahin ah ka bixinin cidda weerarka soo qaada iyo waxa uu salka ku hayo balse waxaa weli socda baaritaano iyo ciidamo aad u badan oo lagu soo daadiyey goobta uu weerarku ka dhacay weerarkan ayaa imaanaya maalin kadib markii weerar gaarjiirsin uu ka dhacay magaalo ka tirsan dalka maraykanka oo ay ku dhinteen shan iyo toban qof halka qarax xoogan oo shalay arbacadii ka dhacay afaafka hore ee hoteelka trump oo ku yaala magaalada las vegas uu ku dhintay hal ruux toddoba kalena ay ku dhaawacmeen wararkeena xilligan waa naga intaa